waliladaa'i siyaqun baa u sugnaatay minha waxaa ka mid a xadaanii waaxid yani midda ugu horeysa xadaanii xadaanii waxaa ii warramay cid kaa korreysa markaad kasoo warinayso xadaanii baa dhihi goormaad xadaanii adeegsani liman cid buu u sugnaaday qara'a akhriyey calayhi dushiisa ashayku sheekhu uu ku akhriyey yacni qaabka sheekha xadiidka looga qaataa noocyo badan ah nooc marka waxaa ka mid ah inuu sheekhu isaga kitaabka akhrinayo oo xadiidka akhrinayo ardayguna ka dhegaysanayo taas waxaa la yidhaahdaa assamaac min asheykh sheekhii baa kugu dul akhriyey xadiidkaa aada akhrinta sheekhu kugu dul akhriyeen adiguna ka dhegaysatay markaad adigu tabinayso oo sheekhaagii aada doonayso inaad ka tabiso maxaad odhanaysaa xadaanii wuu ii warramay lafdigaasaad adeegsanay xadaanii ayb liman cid buu u sugnaaday qara'a calayhi sheekh waxaa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahdo akhbaranii iyadana waa bannaanta samictu inaad tidhahdana waa bannaanta qaala fulaanun waa bannaanta kullu dalik midda labaadi waxa weye akhbaranii siqooyinka la adeegsado markaad warinayso xadiidkood gudanayso waxaa ka mid a akhbaranii liman cid ayuu u sugnaaday qara'a calayhi shaykhu sheekhu uu ku akhriyey aw amase qara'a huwa cala sheekh ama isagu sheekha ku dul akhriyey yacni akhbaranii waxaa adeegsan kara kii horeen hadda soo sheegnay oo ahaa sheekhii baa ku akhriyey isaguna wuu dhegaystay kaa dhegaystay markuu gudanayo wuxuu dhihi karaa xadaanii waxaa kaloo u dhihi karaa akhbaranii sidaa daraaddeed buu labada goorba soo celiyey marka horena wuu sheegay gadaal dambena wuxuu isagu ku bilaabay liman qara'a calayhi shaykhu akhbaranii waxaa kaloo adeegsan kara ardayga isagu sheekha ku dul akhriyey waa qaabka labaad wey cardi baa la yidhaahdaa bandhig inaad adigu kitaabkii soo qaado ama xadiidkii soo qaado ood adigu akhrido sheekhuna dhegaysto markaa kadib uu sheekhu uu macnaha waxa weeyaan uu dhegaysto xadiidka sidaa aad ku qaadatay waxaa la yidhaahdaa siiqada noocaas oo kale ah cardi baa la yidhahdaa bandhig markaad xadiidka noocaasi adigu sheekha ku dul akhriday uu markaa kuu ogolaaday ee uu kaa dhegaystay markaad macnaha waxa weye warinaysa waxaad odhanaysaa akhbaranii akhbaranii baad odhanaysa lakin xadaanii ma odhanaysa siduu macnaha sheekhu leey waa cardiga wey aw qaraca huwa ama isagu akhriyey ardaygii baa akrinaya cala shayki sheekha dushiisa ku akrinaya akhbaranii buu markaana adeegsanaya yani waxaa aada hadda looga isticmaala hadda xadiis la wariye ma jirto laakiin hadda yani meelaha ka mid meelaha qaarkood aad arkaysaa bedelka hadda uu sheekhu kitaabka akrinayo isaguna uu sharxayo haddaad maalan xarameynka iyo tibtaan waxaad arkaysaa nin baa sheekha ku dul akrinaya naska hadduu kitaab fiqiyayo hadduu xadiid yahay nin baa akrinaya ardada ka mid markuu akriyo faqrada akriyo iyuu markaa sheekhu sharxaya sharxiisu markuu dhammaysto ardaygii akrinaya waa macnaha waxa weye noocaasoo kale wey cardi wey yaani ardaygii baa akrinaya sheekun sheekhuna hadday mulaaxadaad leedahay unbuu macnaha ka dhiibanaya saddexaadi waxa weyaan akhbaranii wey akhbaranii ijaazatan israaci aw ajaaza lii labadoodaas yani akhbaranii ijaazatan aw ajaaza lii labadoodu isku sibaa loo adeegsadaa labadaba liman cid bay u sugnaatay rawaa wariyey bilijaazati ijaaze ku wariyey duuna alqiraa'a isagoon sheekha ku dul akhriyin yuu sheekhu ijaaso siiyey ijaasadu maaha si suufiyada indhaha laisku qaban jiray maaha ijaazada waxaa laga wadaa yacni inuu sheekhu ardayga u idmo inuu ka wariyo axaadiista uu axaadiistiisao dhan ama kitubtiisa mid ka mid waxaan kuu idmay in aada axaadiista anigu aan wariyo meeshaad ku aragtaba iga wariso aniga iga wari xataa ayaana haddaba kuu sheegin duubduub ahaan ama kitaabkay kutub kitaabka kutubtayda ka mid ee kitaab hebel ah waxaan kuu idmay inaad iga wariso ijaaza la yidhahdaa wuu qeexi doonaa xadiidka marka noocaasoo kale aad ku qaadato markaad tabinayso od gudbinayso waxaad odhanaysaa akhbaranii ijaazatan ama waxaad odhanaysaa ajaaza lii ajaaza lii macnaha wuxuu ii idmay saasood macnaha ku warinaysa walijaazatu ijaazadu waxa weeyaan idnuhu yacni idnu shaykhi sheekha ogolaanshihiisa weye litilmiidi tilmiidka ugu ogolaado an yarwiya inuu wariyo tilmiidkii canhu can shaykhi sheekha inuu ka wariyo maa rawaahu sheekhu wuxuu wariyo yacni axaadiista sheekhu uu wariyo inuu ardaygu ka wariyo oo uu ka tabiyo taa markuu u ogolaadaa ijaazo la yidhaahdo wain lam yakun yuusan ahaaninba biariiqi alqiraa'a akhrin jidkeed baysan ahaanin yacni ardaygu yuusan axaadiista sheekha ku dul akhrin be shardi maa inuu ku dul akhriyo mar baa hadduu yidhaahdo masmuucaadkayga iyo marwiyaadkayga inaad iga warisaan kuu ogolaaday oon kuu fasaxay waa ijaazo weyn waa uruq min yani ariiqatun min turuqi taxamul waay qaababka xadiidka loo xambaari ka mid xadiidkaad noocaa ku qaadatay markaad warinaysana waxaad odhanaysaa akhbaranii ijaazatan aw ajaaza lii aw ajaaza lii labadaasood macnaha ku warinaysa yani siqooyinka waxaa loo kala duduwaya waxaad garanaysaan diqada muxadisiinta aada buu daqiiq u yahay musalaxaadkooda xadiidka uu sheekhu ku dul adigu aad ku dul akriday oo kaa dhegaystay iyo ku isagu uu akhriyey wax weyn uma dhexeeyo haddana maca daalika si loo kala garto ayay macnaha mid walba waxay u sameeyeen siiqa u gooni ah yacni qawaaciddoodu marka aada bay daqiiq u tahay ayib yani waa iska gaagaabiye sheekhu laakiin faahfaahin fara badan waxaad ugu tegeysaan insha alla tacala kutubta mustalax alxadiid ayaad ugu tegeysaan ama xataa kutubta usuul fiqiga ee masalan mutawalaadka ah markay mabxaskan ka hadlayaan yani faahfaahin intan ka dheeraada ku taal iyo khilaafaad laakiin sheekh waa iska soo gaabiyey kitaabka mukhtasarkan hore usoo sheegay ayib ta afraadi waxa weeyaan alcancanatu cancan in lagu wariyo xadiidka wahiya cancanadu riwaayat lxadiidi xadiidkoo la wariyayo bilafdi can lagu wariyo inaad tidhaahdo akhbaranii iyo ajaazali midna idaanaad adeegsanin iyo xadaani inaad tidhahdo can fulaanin sheekhaagii baad can kaga warinaysa can fulaanin can fulaanin can fulaanin axaadiista aad baad ugu arkaysan iyo asaaniidda sooma taasna iyadana sidaas waa iyadana qaab lagu wariyo wey wa xukmuhaa xadiidka can lagu wariyo muxuu yahay xukunkiisa marka sanadka haddii can uu ninku sheekhiisa kaga wariyo ma waxaa laga soo qaadayaa in uu muttasil yahay oo uu sheekhii isagan loo dhaxaynin mise waxaa laga soo qaadayaa sanadkaa canta lagu wariyey inuu munqatic yahay oo sheekha iyo ardayga loo dhexeeyo labadaba way ixtimaashaa cantu cantu sideedaba labada way ixtimaashaa sanad munqaticana can waa loo isticmaalaa laba nin oo kulmay oo xadiidka kala qaatay oo muttasil ana can waa loo isticmaalaa ayb laakiin sida haalibka ah can looma adeegsado ilaa shayga muttasilkaa mooyaane laba nin oo kala maqlay unbaa can isu adeegsada allaahumma ninku inuu mudallis yahay mooyaane mudallis inuu yahay mooyaane mid wax qariya waxukmuhaa cancanada xukun yacni sanadkaasi inuu muttasil yahay baa lagu xambaaraya oo labada nin xadiidka kala maqleen ilaa min macruufin mid ilaa idaa kaanat min macruufin cancanadu inay ka ahaato mooyaane min macruufin mid lagu yaqaano bitadliisi tadliis lagu yaqaano nin inuu wax soosgeliye lagu yaqaano inuu yahay mooyaane tadliiska macnaha yani waa mabaxas mabaaxibta macnaha waxa weye mustalax xadiidka ka mida wey tadliiska rag wax qariyaa la yidhahdaa oo ama sheekhiisii buu qarin ama sheekh ka sarreeyuu qarin ama mid buu meesha ka xafi markaasuu wax soos gelinaya qolyo noocaasoo kaleeta lagu yaqaana baa jiro muxadisiinta ka mid a lagu bartay hadduu marka qolyahaya oo mudallis uu yahay canna uu xadiidka ku wariyo maxaa maxaa laga soo qaadayaa ma itisaal baa la siinaya mise inqiaac inqiaac yacni waxaa laga soo qaadayaa isaga iyo sheekhiisa in loo dhaxeeyo maxaa yeele waxaa looga bartay weligiiba inuu wax meesha ka gooyo inuu wax qariyaa lagu aqoon jira sidaa daraaddeed maadaama lagu yaqaanay ixtimaal raajixa waxa ah inuu meesha wax ka gooyo saa daraaddeed waxaa lagu xambaaraya mar hadduu mudallis yahay canna uu yidhaahdo oo uusan xadaanii iyo akhbaranii odhanin inuu munqatic yahay oo sheekhaas uusan ka maqlin saasaa lagu xambaaraya haddiise laakiin aan tadliis lagu aqoonin ousan mudallis ahayn canna uu yidhaahdo itisaal baa lagu xambaaraya waxukmuha alitisaalu xidhiidh wey xukunkeedu ilaa min macruufin ilaa idaa kaanat min macruufin mid lagu yaqaano inay ka ahaatay bitadliisi mooyaane falaa yuxkamu markaa la xukmin maayo fiiha dhexeeda bilitisaali lagu xukmin maayo waa markuu mudlis mid mudalisa uu can yidhahdo wey ilaa an yusarixa inuu caddeeyo mooyaane bitaxdiisi xadaanii inuu caddeeyo mooyaane inuu xadaanii iyo samic iyo akhbaranii yidhaahdo mooyaane marba hadduu can yidhaahdo mudalisna ahaa waa munqaطic sanadkaasi hada walilbaxi fi lxadiidi wa ruwaatihi anwaac kaiira walilbaxi baxi waxaa u sugnaaday fi lxadiidi la baxsiyo iyo waruwaatihi ruwaadiisa anwaacun baa u sugnaaday kaiiratun oo fara badan fii cilmi lmusalax wa fii ma asharnaa ileyh inta aan tilmaanay dhexdeedana kifaayatun baa ku sugan insha allahu tacala way nagu filan tahay macna maxaa yeelay yani marka horeba faduul baa loo galay faduul baa loo galay usuuliyiintu jaanibka ay calaaqada kala leeyihiin sunnada qaybahani waa qaybo iska faahfaahin oo cilmi musalaxulxadiidka asal ah saan hore usoo sheegay laakiin jaanibkay kala leeyihiin calaaqada waa jaanibka ixtijaajka alixtijaaj bisunna teebaa xujo gasha teebaasi xujo gelin ilaa akhiri jaanibkaasi macnaha cilmu yani waxa weeyaan usuulku calaaqo kala leeyahy laakiin tafaasiishantadaasa musalaxa ku saabsan yani hiya alsaq bicilmi musalax ilxadiid ayib halkaa waxaan kaga soo baxnay daliilkii labaad ee ka mid ahaa adilada mujmaca daliilkii saddexaad wey alijmac tacriifuhu alijmaacu luqatan waxaa la yidhahdaa alcasmu shay macnaha la gooyo yani casmiga shay lagu go-an qaataa la yidhahda taradud ku jirin waalitifaaquna waa la yidhahdaa labadaa macnaba waa loo adeegsadaa alcasmu waalitifaaq casmi qur-aanka iyadoo loo adeegsaday waxa weeyaan faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum faajmicuu macnaha go-aan qaato go-aan qaato ha ku taradudina casmi sameeya itifaaqna waa loo adeegsadaayo ajmaca alqawmu calaa kada baa dhihi waxay isku waafaqeen sidaasay isku waafaqeen dadki marka labada macnoba luqahaan waa ku timaada wasilaaxan waxaa la yidhahdaa ijmaaca itifaaqu mujtahidii hadihi اlumma bacda الnabiyi sal اه alيه waslm calى xukmin sharciyin waxaa la yidhahdaa itifaaqu mujtahidii hadihi اlumma ummaddan mujtahidiinteeda isku waafiqidoodaa la yidhahdaa ay isku waafaqaan bacda الnabiyi sal اه alيه waslm nabiga gadaashiisa nabiga markuu intuu geeriyooday kadib calaa xukmin xukm dushii ay isku waafaqaan xukumkaasoo sharciyin sharci ah macnaha mujtahidiinta ummadda nebiga sal alla alay wasalam isku waafaqidooda ay xugum sharciya isku waafaqaan markuu nebigu dhintay kadibna isku waafaqaan baa ijmac la yidhahda saas wey haddii uu khilaaf meesha soo galo oo mujtahidiinta nin ka mida uu khilaafo ijmaac lama odhanayo xujana ma noqonayo sidaa daraaddeed ra'yu ljamhuur culimadaa dhankaa u badatay daliil sharciya maaha daliil sharciya ma aha hadduu nin mujtahid oo mujtahidiinta ka mida uu khilaafo cala araajix waxa weeyaan khilaafkiisu waa muctabar wabitaali ijmaac lama odhanayo saas daraaddeed baa sheekhu wuxuu ihi itifaaqu mujtahidii hadihi lumma kulligood waa inay isku waafaqaan shardiga labaad waxa weeyaan waa inuu ijmaacaasi yahay iyo kulankaa ay xukunka isku waafaqayaan bacda anabiyi sal alla alay wasalam cahdigii nebiga haddii ay isku waafaqaan xugum xugumkaasi daliilkiisu ijmaac lama odhanayo laakiin waxaa la odhanayaa taqriirka nebiga sal alla alay wasalam soo saas maa yaani nebigii baa jooga wuu og yahay waxaa la isku waafaqay wuu taqriiriyey waa wuxuu gelayaa qeybtii sunnadu gelaya marka waa inuu marka ijmaacu wuxuu daliil noqon karaa bacda wafaati nabiyi sal alla alay wasalam waa shardi iyada ayb ta saddexaad waxa weeyaan waa in shaygay isku waafaqeen uu yahay xugum sharci ah waxaa baxaya xugumka caqliga ah iyo xugumka caadiga ah shay uun caadada laga ogaaday iyo shay caqliga lagu ogaaday masalan waxaa mujmaca in macnaha waxa weeye caalamku xaadid yahay daliilkiisuna waa caqli bay yidhaahdaan daliilkiisuna waa caqli bay yidhahdaan ijmaaca noocaasoo kaleeta ah ma aha yani daliil sharciya maaha waxaan ujeedaa xugum sharciya maaha xugum caqli ah masalan waxay isku waafaqeen aljuzu yani alkullu akbar min aljuzi daliil maaha marka xugum sharciya maaha xugum sharciya waa xugum caqliya sooma xugum caadiyana wuxuu noqon karaa waxay isku waafaqeen masalan laisku waafaqsan yahay dabku inuu wax gubo waa laisku waafaqsan yahay sooma xaggee laga faa'iideysa min khilaal alcaada laga faa'iday waa la bartay ma jeedaa waa la arkay inuu wax gubo in macnaha waxa weeyaan daawooyin maa daawo heble inay cudurhuur heder daaweyso yaa laga yaabaa inay isku waafaqaan haddana min khilaali alcaada laga faaideysa lagama faaidaysanin daliil sharci xukm sharciga maha xukm sharciga waa inuu yahay shaygay isku waafaqeen hadduusan xukm sharciga ahayn oo xukm kale uu yahay caadiya ama caqliga uu yahay marka iyadana ijmaac lama yahay intaasuu marka uu sheegay itifaaqu mujtahidi hadihi lumma ummaddan mujtahidiinteeda mujtahid maxaa la yidhahda wuunoo imaan doonaa yani wuxuu gunti doonaa yani mabxas la yidhaahdo alijtihaad iyo taqliid yuu gunti doonaa halkaasaa marka mujtahid wuxuu yahay aan ku ogaan doonaa insha allahu tacala itifaaqu mujtahidi hadihi lumma ummaddan mujtahidiinteeda isku waafaqaa la yidhahdaa bacda nabiy sal ly sl nabiga gadaashiisa calaa xukmin ay isku waafaqaan sharciyin oo sharci ah xukm sharciya inay isku waafaqaan faqaraja waxaa baxay biqowlina odhaahdeena waxaa baxay aan nidhi itifaaqu wujuudi itifaaqun aan nidhi waxaa baxay wujuudu khilaafin baa baxay khilaaf jiritaanka marba hadduu khilaaf yaallo ijmaac ma jiro walow min waaxidinba ha ka ahaado khilaafkaas walow min waaxidin hal mujtahida falaa yancaqidu macahu lijmaacu falaa yancaqidu ma guntamayo macahu maca hada alkhilaafi alijmaacu ma guntamayo hal mujtahidiinta ka mid ah hadduu khilaafo meeshii ijmaac baa jira lama odhanayo masalada istidlaalka maalmaha socdaayo aad baad ula tacajub yaani qaar baa waxay ku odhanayaan masalada maxaa daliila markaad tidhahdo allajna daa'ima ayaa fatwootay ayuu ka odhanaya ama caalim culimmada waaweyn ayuu qowlkiisa kusoo naqlila ku leeyahay sheekh heel baa sidaa ma daliil sheekh heel baa sidaa waa waaxidow yacni ijmaacna ma aha daliil sharci ana ma aha xujana ma aha wuxuu xujo ku noqon karaa daliilkuu cuskan yahay daliilka uu cuskan yahay ama waa baatil ku noqon karaa ama xujo ku noqon karaa sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa awsaadda hadda saxwada wax daliil isula noqonahayo war maxaa kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo qiyaas iyo ah waxaad mooddaa waaba laga fududaystayba waxaa la raadin uun cajab soo baxay iyo risaalo lasoo alifay iyo kelimo soo duushay iyo intaa unbaa la daba ordi laakiin in la ta'siiliyo mas'alada oo masaadirteedii asalka ahayd iyo kutubteedii iyo yacni waxa weye dib loo celiyo ragga ka hadlay ee mucaasiriinta ana adiladooda lagu qiimeeyahay mustawaha lama gaadhsiin waaba laga fududaystaba adduunkii o dhan baa iska fududaaday marka waa arrin khaldan wey arrin khaldan wey istidlaal yacni qowl shaykh in la soo deliishado daliil laga dhigtahay ma ah laakiin waxaa loo isti'naasi karaa in ay masaladan tadaata uu sheekhu qowlkaa ka qabo laakiin daliil kama dhigan karti waa inaad daliilkiisa raadiso muxuu deliishaday muxuu deliishaday bal maanta waxaad moodaa taqliidkii waa hore la tuuray waa hore in hadda min jadiid lasoo noolaynayo laakiin suura jadiida wa bithawbin jadiid mara cusub ayaa loo gelinaya maa haddii aad tidhaahdo war sheekh culimmadii hore ee waaweynada salafka ka mida taqliidi nin dhallinyaroo lagu kari ma jiro soo ma haddiise laakiin aad tidhaahdo y bal isagaaba wuxuuba ku u ordahayaa oo ku dadaalahayaa intaa u saciinaya in nin mucaasira la taqliidiyo caalim min alculamaa oo mucaasira in la taqliidiyo aqwaashiisa u saciinaya haddaad tidhaahdo aan taqliidina abubakar iyo cumar iyana maya maya maya buu ku odhanay yacni hadduusan xataa carabka ka odhanin min khilaali waaqiciisa macnaha waxa weeye camaligaabaa ku tusay saas wey macna marka waa manhaj min asaasihi khaldan wa min asaasihi wuu khaldan yahay inta sidaas lagu socdana yani waxa weye meel fog la gaari maayo waa in usuushii iyo adiladii sharciga ahayd shayga lagu saleeyo caalim walmana walbana hadalkiisa yu'khadu wa yuraddu ilaa saaxibu hada alqabri qaacidadaasa macnaha waxa weyaan musallama wakharaja biqowlina odhaahdeenna waxaa baxay aan idhi mujtahidii kelimadaa markaan idhi waxaa baxay alcawaam waalmuqaliduun baa baxay cawaamta iyo kuwa muqalidiinta muqalidiinta waxaa la yidhahdaa dadka aan awoodda u lahayn inay iyadu axkaamta sharciga la soo baxaan waa inoo imaan doontaa falaa yuctabaru lama ictibaarayo wifaaquhum waafaqitaankooda walaa khilaafuhum lama ictibaarayo ayagu meeshan taata yaani ma xisaabsana meeshan ma xisaabsana markii macnaha masale diiniya laga hadlaya ninkii yaqaanow baa macnaha waxa weeyaan khilaafkiisi iyo ittifaaqiisa macnaha lagu tashanaya laakiin cawaamta iyo muqalidiinta iyaga maya waxaa jira qolo dhexdhexaado fanni funuunta ka mida buu ku yahay masalan mujtahid ku yahay masalan cilmu usuuli lfiqhi yuu mujtahid ku yahay furuucdii fiqhigana aqoon badan uma laha mujtahidkuma aha waa muqalid ama naxwada ayuu ku yahay mujtahid ku yahay iyo luqada laakiin funuuntii kaleeto waxdaasa kama yaqaan ama mujtahid kuma gaadhsiis ninkaas khilaafkiisa ma la ictibaarinaya mise la ictibaarin maayo maxalu khilaaf wey maxalu khilaaf weye maxaa yeele waxay leeyihiin mas'aladan laysku khilaafsan yahay yaa laga yaabaa cilmigii takhasuskiisa ahayd inay salka soo saarto ama luqa alcarabiya laga yaaba inay salka soo saarto ama hadduu usuuli yahay cilmi usuul fiqi baa laga yaaba salka inay soo saarto meeshaa marka dawrkiisu uu muuqani sooma kaalin buu ku leeyahy ninkaa marka waa laisku khilaafsan yahay khilaafkiisu ma muctabar ba mise muctabar maaha laakiin dadka muqalidiinta iyo cawaamta iyo waxaa loo badan yahay inuusan khilaafkooda iyo wifaaqooda midna muctabar ahayn wakharaja waxaa baxay biqowlina odhahdana aan nidhi haadihi lumma waxaa baxay ijmaacu hayriha ijmaacu hayriha ayaa baxay iyada ummaddan ummad aan ahayn waxay ku ijmaacdo ijmaac maaha oo falaa yuctabaru lama ictibaarinayo lama xisaabsanayo waxba laga soo qaadi maayo maalan yuhuud oo kale iyo nasaar oo kaleeto hadday shay ku ijmaacaan ijmaacoodu muctabar maaha maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala ijmaacan ummaddan yuu macsuum ka dhigay oo khada ka ilaaliyay laakiin ummadihii hore ijmaacooda macsuum ma aha daliilna shay macsuuma daliilna waa un mid macsuuma ayb wakharaja biqowlina waxaa baxay odhahdeenna ani bacda annabiyi sal alay wasalam itifaaqum ayaa baxay fii cahdi nebiy sal lay slam ay isku waafaqaan wakhtigii nebigu intuu noolaa shayga isku waafaqaan baa baxay oo falaa yuctabaru looma ictibaarinayo markaa ijmaacan looma ictibaarinayo min xayu kownihi ahaanshihiisa daliilan uu yahay ijmac looma ictibaarinayo macnaha waxa weeye waa ijmac ficlan laakiin ijmac daliila miya ijmac wuu yahay laakiin ijmac daliila maaha ijmac waa yahay oo way isku waafaqeen xukun bay isku waafaqeen laakiin daliil ma aha ee daliilku waa iqraarka nebiga sal alay wasalam saas wey macnaha min xayu kownihi daliilan ijmacu ma aha liana daliila maxaa yeelay daliilkii xasala wuu xasilay bisunnati nebiyi sal alay wasalam buu ku xasilay oo min qowlin ah aw ficlin aw taqriirin ah yuu ku xasilay laakiin ijmaacan iyo kulankoodan daliilu ma aha masalada iyada walidaalika sidaa daraaddeed idaa qaala saxaabiyu saxaabigu hadduu yidhahdo kunaa nafcalu waanu samayn jirnay aw kaanuu yafcaluuna way samayn jireen kadaa sida calaa cahdi nebiyi sal alay wasalam kaana wuxuu ahaanayaa hadalkaas marfuucan buu ahaanayaa xukman laa naqlan soo guurin ma aha lilijmaaci la soo guuriye soocala mina soo mar kunaa nafcalu kada yani min asunati kada yani alaxaadiisu almarfuuca xukman inay xalaynu soo mar ma aha marka inay ijmaacu saxaaba lasoo naqlinayo ijmaacaasina uu daliil masalada u yahay ma aha saas way maa laa naqlan lilijmac wa kharaja waxaa baxay biqowlina oraahdeenna waxaa bahay aan idhi calaa xukmin sharciyin itifaaqhum ayaa baxay isku waafaqidooda calaa xukmin ay isku waafaqaan caqliyin oo caqli ah aw caadiyin oo caadi ah falaa madkhala xuku caqliga waxaa la idhahdaa xukumka marjiciisu uu caqliga yahay caqligaa lagu ogaaday caadigana waxaa la yidhahdaa xukumka marjiciisu ay caadada tahay caadada ayaa laga bartay nolosha ayaa dadka bartay kaasna caadi baa la yidhahda macna falaa madkhala lahu midka yani itifaaqa xukunka caqliga ama caadiga laisku waafaqay falaa madkhala lahu hunaa halkan macnaha waxa weye meeluu ka soo galo ma leh halkan soo gelitaan meeluu ka soo galo ma leh meel ugama furrow idilbaxhu maxaa yeelay baxhiga fi lijmaaci la baxsiyaaye ka daliilin daliil oo kaleeto min adilati sharci ah ayuu ahaaday macnaha yani ijmaaca waxaa loo baxsinayaa kownuhu uu ahaa uu ahaado macnaha daliil adilada sharciga ka mid mar hadday sidaas tahay looma baxsinayo macnaha oo looma baadhayo inuu noqdo daliil min aladila alcaama daliil caqliya daliil caadiya daliil sharciya inuu noqdo ee laakiin waxaa baxsiga meesha looga loo baadhayaa oo loo raadinaya oo looga hadlaya inuu daliil u noqdo axkaamta sharciga axkaamta sharciga mar haddii la yidhaahdo axkaamta caqliga iyo axkaamta caadiga iyo kuwaasi macnaha wax weeyaan marka ma soo gelayaan alijmaac xujatun liadilatin minha ijmaacu ma xuja daliil miya masaladan masala khilaaf ku jira way ijmaac xujiyadiisu mujmac maaha waa la isku diidan yahay bal culimmada qayb ka mida waxay ka doodayaan suuroobidiisaba inuusan suurtageli karin bay baleeyiin maba suurtageli kara ijmac dhowr siyood ba uga doodayaan mar waxay leeyihin horta waxaa la yidhi mujtahidii haadihi lumma ummaddan mujtahidiinteedu adduunka oo dhan bay ku kala fideen oo duurarkay kala galeen oo baadiyahay joogaan oo tuulooyinkay joogaane sidee bay horta suugal suurtagal ku tahay inay masale ku ijmaacaan waa kow haddayse suurtagal noqoto see baa lagu ogaaday kulligood inay masaladan isku ijmaaceen haddiise la ogaaday see baa looga soo guuriyey oo nin walba meeshiisi inta loogu tegey looga soo naqliyey inuu masalada sidaa ka qabo intaasoo su-aalood bay daba dhigayaan qolyaha diidan ee ijmac maba suurtageli karaan sala daraaddeed waa imaam shaafici imaamu axmed waxaa laga soo guuriyaa man iddaca alijmaaca fahuwa kaadib man iddaca alijmaaca fahuwa kaadib ninkii yidhahda saasaa laysku ijmaacay waa beenaale buy maxaa yeelay ummaddii way kala tagtay waa la kala firdhay culimmadeedii kala firdhay meel kastaa la kala joogaa seebaa marka lagu ogaan karaa xukumkaa inay kulligood isku wada waafaqeen qolyaha halkaasay marayaan waxaase loo badan yahay inuu suurtagal yahay waa inoo baan doontaa qolyana cahdigii saxaabada ay ku gooni yeeli doonaan marka yacni khilaafka xujiyadiisu waxaa laysla ogol yahay cahdigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim intaysan kala firdhin oo adduunka ku kala firdhin ijmaacu inuu suurtagal ah oy urursanaayeen ijmaaca saxaabaduna inuu xujo yahay waa maxalu itifaaq waa laisku waafaqsay ijmaaca laysku khilaafsan yahay waa ijmaaca dhacay bacda cahdi saxaaba saxaabada kadib ijmaaca dhacayo ijmaacaasa la isku khilaafsan jumhuurtu waxay qabaan culimadu jamhuur culimadu say u badan yihiin waxay qabaan in uu ijmaaca bacda saxaaba uu xujo yahay laakiin bacdu ahlicilmi baa ka doodaya xujiyadiisa macnaha marka adiladay qoladaasi deliishadeen jamhuurta oo ra'yigooda sheekhu uu la socdo qoladaasi adiladay u deliishadeen ijmaaca xujiyadiisa ayaa macnaha waxa weeyaan uu sheegaya sheekhu واlإجmاع xujaة wey لأdilaة adilo darteed buu xujo u yahay minha adilada waxaa ka mida qowluhu tacaalى وkadalika jacalnaakum أmaة wasaطa litakunuu شhuhadaaءa calى الnaas yani sidaasoo kale ayaa waxaan idinka dhignay umaة wasaطa yani cadlan umad caadilada aan idinka dhignay litakunuu شhuhadaaءa calى الnaas si aad markhaatiye ugu noqotaan dadka dushooda yani ummadihii kale si aad ugu markhaati kacdaan marka caadiliin baan idinka dhignay si aada ummadaha kale ugu markhaati kacda si daliilkeedu xaggee laga daliishanaya ijmaac baynu ka hadlanahay markhaati iyo caadil baa tihiin iyo maxaa macnaha kala galay iyo ijmaac ila ijmaaca qeexitaan baynu usoo samaynay sooma ayb wejhul istishaadka qaabka loo daliishanayo sheekhu marka hadda kuwa cadayn fa qowluhu odhaahda alla subxaana watacaala uu yihi shuhadaa cala annaas yashmalu wuxuu macnaha shamlinayaa oo soo gelaya ashahaadatu wuxuu shamlinayaa ashahaadata markhaati kac calaa acmaalihim lagu markhaati kaco ummadihii hore wa calaa axkaami acmaalihim acmaashoodii ay sameeyeen axkaamtii sharcigeeda ay ku dhisnaydna ay ku markhaati kacaan washahiidu qowluhu hadalkiisu shahiidka maqbuulun mid la aqbalay washaahidu yuu qoray washaahidu dabcaadka kale shahiid buu idin qoray shahiidka waxaa loo yaqaanaa ninka macrakada ku lagu dilo sooma laakiin shaahid baa la yihahda ninka markhaatiga marka markhaati baad noqonaysaan wa shaahidu shaahidkana qowluhu hadalkiisu maqbuulun midkii la aqbalaya shaahidkana hadalkiisu waa maqbuul ayib marka saas u daliishanaya macnaha ummadihii horaad ku markhaati kacaysaan mar haddii la yidhi maadaama ummad caadilada aad tihiin ummadihii horaad ku markhaati kacaysaan saa daraaddeed baa caadiliin laydinka dhigay markhaati furkani ma aha acmaashoodii keliya in lagu markhaati kacayo ee waxaa kaloo lagu markhaati kacaya axkaamtii ay acmaashaasi ku dhisnayd ummaddani marka markhaati kaca axkaamtoodii ay ka markhaati kacday daliil sharciyay u noqotay halkaasay macnaa waxa wey waa jiro dheer jiro dheer daliilka labaad waxa wey qowluhu tacaala fain tanaasactum haddaad doodaan fii shayin aad ku doodaan wuxuun faruduuhu celiya ila allahi iyo warasuul celiy yani kitaabka iyo sunnada celiy wuxuun haddaad ku doodaan xagee wey maxalu shaahid waxa weeyaan haddaad doodaan ood shay isku qabsataan ayaa la yidhi kitaabka iyo sunnada u celiy mafhuumku muxuu yahay haddaad isku waafaqdaan uma baahan inaad u celisaan haddaad isku waafaqsan tihiinba khalaas isagaaba daliila sooma yani waa mafhuum mafhuum almukhaalafa wey macna maynan soo marin fain tanaajactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul dalla wuxuu ku tusay calaa ana ma itafaquu calayhi waxay isku waafaqaane xaqun inuu yahay waxay isku waafaqaan inuu xaq yahay ayay aayaddu ku tusay laakiin waxay isku khilaafaan un la doonaya in kitaabkiiyo sunnada loo celiyo sidaas wey macna ayib daliilka saddexaad inay shay bannaan ay tahay bay kutusaysaa arrinkaasi aqsaamu lkhabari biictibaari man yudaafu ilayhi halkaa kaga soo baxa ficilka nebiga sal alay slam wasfigii kama usoo hadlin wasfigii ma uusan ka soo hadlin wasfigu hadduu khalqi yahay oo abuur yahay isaga xugun ma leh nebigu waa dheeraa ya waxaan ujeedaa maarata dhexdhexaad buu ahaa waa caddaa timihiisu saasay ahaayeen waa ujeedaa yani waxa weeyaan wax xuguma isaga kama laazimay maxaa yeelay haddii xugun baa ka laazimaya la yidhaha samayskii ibni aadamka inagu gacanta kuma hayno soo ma samayskii ibni aadamka gacanta kuma hayno haddii la yidhaha sidaas nebigu ahaa jira ha la ahaado yaani wax xugmo la samayn kara ma laakiin midka wasfiga ah yani midka oo khuluqiga ah kaas isaga ma'muur wey wuxuu soo gelayaa akhlaaqiyaadku soo gelaya qeybta akhlaaqiyaadka ayuu soo gelaya maana aqsaamu lkhabari biictibaari man yudaafu ilayhi laba qaybood oo uu xadiidka u qaybin doono ayuu marka hadda bilaabayaa qaybta koowaad waxa weeye marka loo fiiriyo cidda xadiidka loo aanaynayo cidda loo aanaynayo ma nebiga sal lla lay waslam loo tiirinayaa oo hadalkan leh ma saxaabigaa loo tiirinayaa ma taabicigaa loo tiirinaya intaasuu u qaybin doonaa maana dhankaa marka laga fiiriyo qayb buu u qaybsami doonaa aqsaamu lkhabari khabarka qaybihiisa biictibaari man yudaafu ilayh cidda loo tiirinayo ee uu ku dhammaanaye iskale uu ka soo fulay ama loo aananayo marka loo fiiriyo qaybtaa ugu qaybsama khabar yanqasimu alkhabaru biictibaari man yudaafu ilayh ila alaaati aqsaam saddex qaybood buu qaybsamaa marfuucun wa mawquufun wa maqtuuc falmarfuucu marfuuca maabaa la yidhahdaa udiifa loo tiiriyo ila nabiy sal alay wasalam nebiga wixii loo aanayo loo tiiriyo xaqiiqatan loogu tiiriyo aw xukman loogu tiiriyo yani xaqiiqada iyo xukunka labada uu sheegi doonaa xaqiiqada macnaha midka nebiga loogu tiiriyey waa midka si toos a nebiga sal alla alay waslam loo yidhi nebigaan maqlay oo saa odhanaya ma ujeeda sal alla alay waslam nebigaan macnaha nebigu sidaasuu yidhi kii la yidhaahdo amaa midka xukmiga ah waa mid kaasoo kale la xugum ah laakiin aysan caddayn inuu nebiga ka soo fulay sal alla alay waslam masalan waxaa lagu odhanaya min asunnati kada sunnada waxa saxaabi baa odhanaya min asunnati kada sunnada sidaasaa ka mid sunnada sidaasaa ka mid sida xadiidka anas oo kale sunnada waxaa ka mid ah in haddii macnaha waxa weeyaan islaanta mid kale laga daba keeno laga daba guursado hadday middaa dambe bikro tahayna toddoba habeen in lala joogo hadday tahay carmal tahayna saddex habeen in lala joogo min asunna marka nebigaa yidhi ma odhani soo ma haddana maca daalika xugum xadiid marfuucu leey xadiid marfuuca xukumkiisuu leey waxaa ka mid ah masalan inuu yidhaahdo kunaa nafcalu fii cahdi rasuli lah sal ly slam kada wa kada waktigii nebiga saasaanu samayn jirna haddaan saxaabadana waktigii nebiga maujeeda waxaa ka mid a maalan inuu yidhahdo umirnaa wa nuhiinaa waana la amray oo waana laga reebay ma nebigaana amray buu yihi ma dhihin laakiin siiqatu wuxuu ku keenay majhuul maujeeda siiqatu macnaa waxa weeye almabniyu lilmajhuul buu ku keenay umirnaa wa nuhiinaa laakiin maca daalika sidaa iyadoo waxaa la siinayaa xugum sida xadiidka nebiga si toosa looga soo qaaday xukunkiisoo kale u qaadanaya labadaa qaybood marka leeyahy maa udiifa ila nebi sal lla alay slam xaqiiqatan aw xukma falmarfuucu xaqiiqatan midka nebiga loo tiiriyey loo koryeelay xaqiiq ahaanna loogu koryeelay qawlu nabiyi sal lla alay slam nebiga hadalkiisii wey wa ficlihi ficilkiisii wey wa iqraarihi qiritaankiisa wey oo toos looga soo guuriyo walmarfuucu xukman xugum ahaan midka marfuuca waxa weeye maa udiifa ilaa sunnatihi wixii sunnada nebiga loo tiiriyo in la yidhaahdo min asunnati kada aw cahdihi ama cahdigii nebiga loo tiiriyo waktigiisii sida inuu saxaabigu yidhahdo kaleeto kunaa nafcalu kada fii cahdi nabiyi sal lay slam kada yani sida xadiidka ibni cumar oo kaleeto kunaa nufaadilu fii cahdi nabiyi sal lay wasalam fanaqulu abu bakrin wa cumara wa cuhmaan xadiidkii bukhari ku yimi marka kunaa fii cahdihi wahaakada cahdiga nebiga inoo tidhi ow naxwu daalika iyo wixii la mid a oo mimaa shay ka mida laa yadullu aan kutusayna calaa mubaasharatihi la baashiridiisa nebigu ula baashiray iyaahu ficilkaa uu la baashiray shaygaa inuu la baashiray wax ku tusaya ma jiro oo isagu uu sameeyey laakiin sunnadiisii ama cahdigiisii baa loo tiirinaya wa minhu waxaa ka mid a kaa waxay u noqonaysaa almarfuuc xukman midkaa xugum ahaan marfuuca waxaa ka mida qowlu saxaabiyi umirnaa aw nuhiinaa aw naxwihima wixii la mid ka qowli ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma amara nabiyu sal alay sl nebigu wuxuu amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim bilbeyti aakhiru cahdihim ka qowli ibni cabaasin radia allahu canhuma amara annaasa umira annaasu umira annaasu dadkii waxaa la amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim waktigooda ka ugu dambeeya bilbeyti beytka inuu ahaado yacni waktigooda ka ugu dambeeya markay soo tegayaan in ay beytka cagta soo mariyaan kacbada inay soo maraan soo dhawaafaan ilaa annahu laakiinse khufifa waxaa laga fudeeyey cani ilxaa'idi midii xaydku ku dhacay baa laga fudeeyey taas waxa way macnaha dawaafu lwidaaca dawaafu lwidaac markaad ka soo tegayso beytka ood xaramka ka soo dhaqaaqayso waktigaaga ugu dambeeya waa inaad cagta soo mariso ood soo marto yani kacbada waa inaad soo dawaafto oo dawaaf soo soo marto macnaha dawaaful macnaha midka la yidhaahdo widaac kaasuu xadiidku hadlaya laakiin waxaa laga fududeeyey haddii islaanta xayd ku dhaco acmaashii kaleo dhan intay soo gudatay dawaaful widaac iyadoo u laaban yahay ayaa xayd ku dhacay ayada waa laga saamaxay wuxuu ka mid yahay adilada loo daliishado dawaaful widaac inuu waajib yahay dawaaful widaac inuu waajib yahay oo uusan sunno ahayn sida ay shawaaficdu qabto ayb marka wuxuu yidhi umira annaasu dadkii baa la amray yaa amray dadka dadka yaa amar ku leh shaarica unbaa amar ku leh dadka cidda wax u jidayn karta ee wax amri karta ee wax ka reebi karta waa un macnaha shaarica sidaa daraaddeed umirnaa bimacnaa nebigaana amray way salawatullahi waslamu calayh wa qowlu ummu caiya ummu caiya odhahdeedii weeye nuhiina waxaana laga reebay haddaan haweenkii nahay can itibaaci aljanaa'izi janaasooyinka inaan raacno ayaana laga reebay walam yuczam calayna nalaguma sa adkaynin yani shay adag oo waajib a lagama dhigin laakiin ka hadhaan nala marka nuhiina macnaheedu waxa weeye nebigaa naga reebay salawatullah waslamu calayh waa marfuucun xukman kaasi marka waa marfuuci waa iska soo gaabiye faahfaahin far badan baa ku jirta inta badanna khilaaf baa ku jira masalan yani cahdiga nebiga marka loo tiiriyo sunnadiisa marka loo tiiriyo markaan cahdiba loo tiirin oo yidhaahdo saxaabadu ay dhahaan kunaa nafcalu kada oo cahdigaba laga reebaba ma ujeeda khilaaf badan baa ku jira iyada lafteeda umirnaa wa nuhiinaa lafteeda khilaaf baa ku jira laakiin yani waxa weeyaan maadaama yani meesha ku habboon faahfaahintiisa waxa weeyaan waa kutub musalax alxadiid halkaasaa macnaha faahfaahintiisa ku habboon walmawquufu mawqiifkii waa ka labaad maa baa la yidhahda udiifa loo tiiriyey ila saxaabiyi saxaabiga mid loo tiiriyey baa la yidhahdaa oo walam yahbut uusan sugnaanin lahu isaga xukmu rafci uusan usugnaanin xukmu rafci ma helin saxaabigu ku egyahay xukmu rafcina ma helin muxuu u raaciyey qaybta dambe ee walam yubut walam yahbut lahu xukmu rafci muxuu u raaciyey muxuu kaga ixtiraazaya muxuu kaga ixtiraazaya a marfuuci xukmun ah maxaa yeele marfuuca xukmanka ah saxaabigu laftiisa ku egyahay saxaabigaa loo idaafiyey lakin waxay ku kala gedisan yihiin kaana lahu xukmu rafci kana laysa lahu xukmu rafci intaa ma kuegasay wa huwa mawquufku xujatun wey waa xujo cala alqowli araajixi qowlka raajixa ilaa an yukhaalifa inuu khilaafo mooyaane nasan inuu nas khilaafo mooyaane aw qowla saxaabiyin aakhara ama saxaabi kale hadalkii inuu khilaafo mooyaane fain khaalafa hadduu khilaafo nasan nas hadduu khilaafo ukida binasi baa la qaadani oo macnaha waa laga tegi qowlka saxaabiga ee mawquufka wain khaalafa hadduu khilaafo qowla saxaabiyin aakhara saxaabi kale qowlkii hadduu khilaafana ukhida waa la qaadani biraajixi midka xooga badan oo minhumaa labada qowl ka mid yani laba shardi buu udhigay waa min aladilati almukhtalafi calayha aan ii sheegay uu ka mid yahay yani qowlu saxaabi alxaadiiu almawquufa cala asaxaaba ma xuja mise xujo maaha sheekhu wuxuu u ilanayaa inuu xujo yahay laakiin laba shardi buu xujo ku noqonaya siduu leeyahay waana madhabka xanaabilada midda koobaad shardiga koobaad waxa weye waa inuusan nas kitaabka ama sunnadaa ka hor imaanin hadduu ka hor yimaado waa laga tegaya kaasaa la qaadanaya shardiga labaad waxa weeyaan waa inuusan ka hor imaanin qowl saxaabi kale xadiid kaloo mawquuf ah waa inuusan ka hor imaan oo hadduu ka hor yimaado kooda xooga badan baa marka lagu camal faray waa la kala rajixi macnaha saasu macnaa labadaa shardi ayuu ku noqon karaa xujo ku noqon karaa buu leeyahy laakiin in badanoo culimada ka mid a waxay leeyihiin aqwaalu saxaaba iyo afcaashoodu ma aha xujo ma aha daliil looma ictibaarayo ee keliyata yani waxa weeyaan waa un aahaar fahmu ladilla un macnaha loo yani cuskanayo ayb wsaxaabiyu marka waxaynu idhi sooma maa udifa ila saxaabiyi saxaabiga wixii loo aaneeyo ama loo tiiriyo saxaabiyuu yahay yaa saxaabi la yidhaahdaa taa wey wsaxaabiyu saxaabigu man ijtamaca binebiyi waa cidda nebiga la kulantay sal lla alay waslam mu'minan bihi isagoo rumaysan buu la kulmay wamaata calaa dalika iimaankaana waa ku dhintay saddexdaa ruux laga hay yani nebiguu la kulmay fii xayaatihi maa inuu riyo kula kulmay fii xayaatihi noloshii nebiga sal intuu noolaa buu la kulmay isagoo weliba rumaysan buu la kulmay wuu rumeeyey iimaan buuna ku dhintay haddii uu la kulmo laakiin uu kula kulmo riyo kula kulmo saxaabi ma noqon saxaabi ma uu noqonay sidoo kaleeto hadduu la kulmo isagoo mu'min ah hadduu waxaan u jeedaa noloshii nebiguu kula kulmay salawatullahi waslamu calayh laakiin ma uusan rumaynin gadaal dambe markuu nebigu geeriyooday buu rumeeyey oo iimaan la yimi saxaabi lama yidhahda isaga saxaabi ma aha laakiin yani waxa weeyaan taabici wey taabici buu gelay ama ma ahee nebiga sal alla alay wasalam ayuu la kulmay wuuna rumeeyey gadaal dambu laakiin kaga ridoobay islaamnimadiiba waa ka noqdo gaalnimu ku dhintay ridduu ku dhintay macaad allah kaana lama yidhaahdo saxaabi lama yidhahdo waxaa khilaaf ka taagan yahay haddii intuu islaamnimada ka noqdo haddana ku soo noqdo saxaabi ma la odhan karaa mise suxbadiisii waa go'day cala araajix waa saxaabi ayib kaasaa marka saxaabiga la yidhahdaa waalmaqtuucu ka saddexaadi waxa weeyaan oo qaybaha xadiidka ka mid ah almaqtuucu wey waalmaqtuucu maa baa la yidhaha udiifa la tiiriyey ila taabiciyi loo tiiriyey iyo faman bacdahu cidda ka dambaysa taabiciga ka soo bilow ama kabiir ha aado ama sagiir ha aado ilaa salka ka soo gaadh wax alla wixii loo tiriyaa mawquuf baa la yidhaha waxaa la yidhahdaa maqtuuc baa la yidhaha macana wataabiciyu yacni waxaana lasl laysku waafaqsan yahay min bacdi taabiciintiiyo wixii ka dambeeya aqwaashooda oo xadiidka maqduuca ah inuusan xujo ahayn xujo ma aha taa waa laysku waafaqsan yahay ee midda mukhtalafka ah waa saxaabada macnaha wataabiciyu taabicigu man ijtamaca bisaxaabiyi cidda saxaabiga la kulantay baa la yidhaahdaa mu'mina birasuuli sal lay sl wamaata calaa dalika islaamnimana ku dhintay yani saxaabi bay is arkeen saxaabadu soo gaadhay walow hal ninoo saxaabada ka mid hadduu arko walow hal ninoo saxaabada ka mid a hadduu arkay taabici baa la yidhahda sida zuhri oo kaleeto wali noocaas oo kale ayib aqsaamu alkhabari biictibaari turuqihi khabarka qaybihiisa marka dhan kale laga fiiriyo bal dhankana iska soo taagnay markii hore dhinac baan iska taagnay oo ah hadalku cidda uu ka soo fulaya marka dhankaa laga fiiriyo biictibaari man yudaafu ilayhi alkhabar haddana biictibaari duruqihi waxaan isla ogol lahay inaynaan inagu nebiga arag sal alay slam soo maa kutubta la qoray ee hadda inoo qoranna een haynana mid kuma jiro macnaa xadiidka mid nebiga sal alay wasalam waktigiisii la qoray isagana kuma jiro aad buu uga dambeeyey see buu inagu soo gaadhay marka see wuxuu inagu soo gaadhay shid buu inagu soo gaadho dad baa soo kala qaadoo soo kala guuriyey saasuu inagu soo gaadhay marka marka la fiiriyo jidadka xadiidku uu ku yimid yaraantooda iyo badnaantooda dhankaa marka laga fiiriyo taqsiimku waayo ma badan yihiinoo ma aad bay u badan yihiin ma yar yihiin ma mid baa hal dariiq unbuu ku yimid dhankaa marka laga fiiriyo ayaa iyadana taqsiimkan iyo qaybtan u qaadanaya yanqasimu alkhabaru khabarkii wuu qaybsami xadiidkii wuu qaybsamayaa biictibaari duruqihi jidadkiisa marka la fiiriyo yani cadadkooda iyo intay la yimi badan ma yar yihiin ilaa mutawaatirin wa aaxaad mutawaatir iyo aaxaad buu qaybsamaya falmutawaatiru mutawaatirka waxaa la yidhaha maa rawaahu jamaaca mutawaatirku bimacna almutataabic baa lugada maa baa la yidhahdaa mutawaatirka rawaahu ay wariyeen jamaacatun koox kaiiruuna oo fara badan koox badan baa warisay yastaxiilu kooxdaasoo ay suurtagal aysan ahayn fi lcaadati caadada marka la fiiriyo an yatawaadaw inay isku waafaqaan cala alkadibi been inay isku waafaqaan inay been ku heshiiyaan caadadu way diidaysaa wa asnaduuhu weliba waa inay tiiriyaan shaygaa isagay wariyeen ilaa shayin waa inay u tiiriyaan maxsuusin oo xawaasta lagu dareemayo waa inay yidhaahdaan waan maqalay ama waan aragnay samicnaa aw ra'aynaa waa inay xawaasta u tiiriyaan waxaa la diidan yahay inay caqliga u tiiriyaan caqliga inay u tiiriyaan taasaa la diidan yahay marka yani shuruuddiisu waxa weeyaan xadiidka mutawaatir waxaa la odhanayaa markay dad badan ay wariyaan shardiga labaadi waxa weeyaan dadka faraha badan waa inay dabaqaadka sanadka oo dhan ay ku siman yihiin dabaqaadka sanadka waxaa la yidhaahdaa yani ragga warinaya nin walba dabaqu matalaya dabaqaadkaasi mid walba waa inay badan tahay waa laba ta saddexaad badnaanshahaasi waa in uu keenayo caadi ahaan marka la fiiriyo inaysan suurtagal ahayn inay raggani been isku waafaqaan maxaa yeelay waddamo kala gedisan bay ka kala yimaadeen dii-ooyin kala gedisan bay ku kala koreen ismaysan arag warkay sheegahayaanna kulli waa isku mid oo isma khilaafsanaa caadadu marka waxay beenin waxayna marna ogolaanaynin sida la yaqaano inay raggaasi ay been isku waafaqeen oo yidhaahdeen yaani aan been wada sheegno maxaa yeele xaggey iska gaadheen xaggey iska gaadheen haddoo kale waa suurtagal haddoo kale waxay suurtagal ku tahay mid ka yimid toddobada qaaradood qaar ka kala yimid baa laga yaabaa inay meesha inta yimaadaan oo warkuu sheegaan inay ku soo heshiiyeen oo soo dejiyeen say ku soo dejiyeen adduunkii baa isku xidhmay telefoon baa inta laysu qaato yaa si fiican loo dejisan kadibna waa lagu warramay laakiin waagii hore yaani suurtagal ma ahayn ninka halkan joogaay iyo midka masalan muqdisho jooga iyo midka ka yimid new york intay war ku wada sheegaanoo weligood inaysan is arag inuu warkaasi ay ku soo heshiiyeen suurtagal maahayn hadda laakiin waa suurtagal wey ayib waa inay macnaha caadadu diideyso in ay raggaasi been isku waafaqaan ta ugu dambaysana waxa weeyaan shaygaa ay warinayaan waa inay u tiiriyaan xawaasta waa inay u tiiriyaan oo yidhahdaan waan maqalay ama waa aragnay waa inaysan caqliga u tiirinin oo caqliga u tiiriyan waxaa la diidan yahay inuu yidhahdo masalan ruuxi uu ku yidhaahdo masalan alju- alkullu akbaru min aljuzi alkullu akbaru min aljuzi xageed ka keentay haddii la yidhahdo waa caqliga caqligaa ku tusay xawaasta muusan u tirin marka waa inuu xawaasta u tiriyo hadduu garaad masalan waxay ku midaaliyaan yani alcaalamu xaadis adduunku waa xaadis yani dib buu ka yimid oo ma jiri jirin weligii dib baa laga abuuray maxaa daliilu ah maxaa yeelay isbedbedel baa ku imaanaya wax walbo isbedbedelana waa xaadis xaggeed kala timaadeen yaad ka maqasheen waan aragnay ma laha waan maqalnay ma laha waan macnaha wax way taabannay ma laha xawaasta uma tiirinayaan taasoo kaleeto marka hadday xataa ku ijmaacaan oo isku waafaqaan oo tawaatur ay gaadhaan lama yidhaahdo macnaha waxa weeyaan mutawaatir lama yidhaahdo fii musطalax almuxadisiin masalan waxa la isku waafaqsanya waxa weye inuu caalamku xaadis yahay waa mujmac waa la isku waafaqsan yahay haddana maca dalika mutawaatir lama yidhahdo maxaa yeelay lam yusniduuhu ilaa shayin maxsuus miaalu waxa weye qawluhu sal lay sl nabiga odhaadiisa uu yihi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkaa isaga ilaa toddobaatan saxaabada ka mid a wariyey ayib qaarna waaba ka badinaya ahaani midka labaad waxa weeye oo qeybka labaada alaaxaadu wey qeybkaa marka waan soo marnay muxuu faa'iideeyaa alcilmu adaruuri cilmu daruuriyuu faa'ideeya walaaxaadu wey midka labaad walaaxaadu aaxaadi maa siwa almutawaatir mutawaatirka wixii kasoo hadhaa la yidhahda wa huwa isagu min xaysu rutba xagga darajada marka la fiiriyo alaaatu aqsaam aaxaadi muusan qaxine aaxaadda waxaa la yidhahdaa maa lam yajmac aw maa lam yajtamic fiihi shuruuطu almutawaatir shuruudii mutawaatirkan soo sheegnay mid ka mid haddii laga waayo waxaa la yidhahdaa aaxaad baa la yidhahda ayb maa siwa almutawaatir xagga rutbada iyo darajada aaxaadda lafteedaa sii kala xoog badan aaxaad axaadiisu laaxaad axaad axaadiista la yidhahda way kala xoog badan xagga marka marka laga fiiriyo darajadeeda iyo xooggeeda marka laga fiiriyo saddex qaybood bay noqona saxiixin wa xasanin wa daciifin bay uqaysanta taqsiimkaasi marka waa axaadiisu laaxaad axaadiisu lmutawaatira ayadu male miyaa saxiix iyo daciif iyo xasan male miya su-aal ma laha kulligeed ma saxiixa mise waa daciif mise waa xasan kulligeed waa saxiix kulligeed saxiix bal umama baahnaba sanadba uma baahna laleeyahy sanadba uma baahna marka hadduu xadiidku mutawaatir ayib فالصحيح مثل صحيح صحيح مركز تعريفين هذا نص حسن كيف هو تعريف ضعيف كيف تعريف فالصحيح حديث كصحيح ما نقله وحديث كوصور عدل من عادل تام الضبط ضبط جيسو لما يسترين قبشدي سي كوبيتان كيس الشيء ومقلئ وقبته أيات لما يستران بسند سند أيو كسو قرنيا متصل أو حريرة وأوس kala go'naan aysan dhexda ku jirin ninba ninka ku xiga uu ka maqlay wa khala oo weliba ka ka madhnaada min ashuduudi shaadnimo iyo walcillati cilla alqaadixati oo macnaha ceebaysa xadiidka yacni shuruuddiisu waxa weeyaan ruwaadda waxaa loo dhigaa saddex shardi xadiidkana waxaa loo dhigaa laba shardi ruwaadda waxaa loo dhigaa horta ragga warinaya waa inay caadiliin yihiin caadiliinta waxaa laga wadaa waa in ay muslim qaangaadhay oo haddana fisqiga iyo waxyaalaha muruu'ada iyo xushmada jabiya iska ilaalinaya waa inuu yahay caadil baa la yidhahda waa inuu caadil yahay kow midda labaad waxa weeyaan waa inuu daabit yahay daabitka waxa la yidhahdaa wuxuu maqlay kama fakado ama wuxuu qoray kitaabkuu ku qoray buu ilaaliyaa ilaa uu ka guto yacni dabdu asadri wa dabdu kitaab baa loo qaybiyaa nina qoraal buu ictimaadaa oo wuxuu maqlaba waa qoraa kaasoo kale dabdigiisa waxaa la yidhahdaa waa inuusan kitaabkaasi gacantiisa ka bixin waa inuu ilaaliyo oo gacmo kaloon aamin ahayn aysan gelin dabdi sadrigana waxaa laga wadaa wuxuu maqlay buu qabanayaa sidiisu ahaabuu u qabanayaa ilaa uu ka guto oo halmaan iyo ismoodsiis iyo ku dhici maayo daabid waa inuu yahay ninkaa xadiidka soo guurinaya weliba dabdigiisu dabdigaa darajaada dabdigiisu waa inuusan naqsi gelin oo dhammaystirayn dabdiga waxoogaaga naqsiga naqsiga galay isagiyo xasanka ayuu u dhaxayn doonaa macnaha waxa way xasan buu noqon doonaa xadiidka shardiga saddexaad waxa weeyaan xadiidka sanadkiisu waa inuu muttasil yahay muttasilka waxaa laga wadaa ragga xadiidka warinaya ninba ninkuu ku xig ninba ninkuu ka wariyey waa inuu ku xigo oo macnaha laba nin oo xadiidka aan kala qaadanin oo loo dhexeeyo waa inaysan meesha soo gelin ninba ninkuu xadiidkan kadaasa ka maqlay waa inuu macnaha waxa weye ka warinayo taasa macnaa itisaalka la yidhahda waa inaan loo dhaxaynin ragga xadiidka warinaya ta saddex shan afraadi waxa weeyaan cadamu shuduud xadiidku waa inuusan shaad ahayn shaadka waxaa la yidhahdaa haddii uu ninku siqa yahay masalan waa caadil oo daabit ah markaasaa wuxuu khilaafay xadiidkiisii baa wuxuu khilaafay dad ka xoog badan ama cadad bay kaga badan yihiin ama ma ahee xagga dabdiga ayuu kaga xoog badan yahay haddii uu khilaafo xadiidka kaa wax khilaafay xadiidkiisa waxaa la yidhahdaa shaad baa la yidhahda min anwaaci daciifka waa inuusan marka xadiidka shuduud gelin yacni waa inuusan fallaagoobin xadiidka oo uusan ka fallaagoobin oo ka hor imaanin dad ka xoog badan xagga dabdiga kaga xoog badan cadad ahaan kaga xoog badan cillana xadiidka waa inaysan gelin cillada waxa la yidhahda waa cudur qarsoon cudur qarsoon oo raggeedaa yaqaana dhaqaatiirtiisaa yaqaano waa dhaqaatiirta xadiidka weyn muxadisiintaa la yaqaana cudur qarsoon oo xadiidka ku soo baxa oo xadiidka ceebeeya dacfigiisana keeno waay kaasaa la yidhahda asbaab qarsoon oo uun macnaha waxa weye dhakhaatiirta xadiidku yaqaanaan muxadisiinta basaa soo saari kara haddii ay xadiidkaas ay ku dhacdana waxay keentaa inay daciif ka dhigto oo sixadiisa meesha ka saarto asbaab noocaasoo kale ayaa waxaa la yidhahdaa cilal la yidhaahdaa marka intaasoo dhan xadiidka saxiix markuu noqonayo waa inuu ka ilaashan yahay oo laga ilaaliya macnaha ما نقله حديثك وسوق بريه لذا عدل تام الضبط تعريفك واحد اسكال حافظ بن حجر باسكال حافظ بن حجر باسكال وتعريفك وفي عون عدل وسوق بريه من عادلة تام الضبط وضبط جيسو لما يستريها بسند وكسوق بريه متصل أو حريرة أو خلا كمرنا من الشذوذ شاد وكمرنا مخالفة والعلة كمرنا القادحة الذي عيبيني الحديث حو قادحة أو حري إلا أن قادحين باجر إلا عذر باجرة لكن أن حديث الدليل oon dacfi gaadhsiinin oo muxadisiintu yaqaanaano dhib weyn aan lahayn kaasuu marka ka reebayaa oo uu leeyahay qaadixa taasuu kugu xidhaya marka waalxasanu xasanka waxaa la yidhahdaa maa naqalahu waxay soo guuriyeen cadlun uu soo guuriyo khafiifu dabdi dabdigiisu uu khafiif yahay bisanadin ay kusoo guuriyo mutasilin oo xidhiidho oo wakhalaa ka khaali noqda min ashuduudi waalcillati alqaadixa farqiga udhexeeya muxuu yahay saxiixka iyo xasanka marka khafiifu dabdi wa taamu dabdi intaa baa udhexeeya labada nin ee warinaya midna waa taamu dabdi midna dabdigiisa khifaa ku dhacday waxoogaa waa fududaaday kii hore waa ka hooseeya macna ويصل وقاري إلى درجة الحسن درجة حسن بقاري إذا تعددت مركي ها ويصل إلى درجة الصحيح ما يبين قرية صح صح صح صح صح صح معايا لي حسن كيف على هذا ويصل وقاريا إلى درجة الصحيح بقاريا استاذ إذا روحي هاي سهابة لو معنا حسن كالصحيح كبدا ويصل وقاريا حسن كي إلى درجة الصحيح بقاريا إذا تعددت مركي بدت طرقه شدت كيس مركي بتان ويسمى وحنا الأمر عابيا مركا صحيحا لغيره معنا وحويان dhowr sanad buu kusoo arooray sanadka saxiix wuxuu ku yahay xasan kana xasan kana xasan markii laysu geegeeyo saxiix ligayrihi baa loodhanaya macana wadaciifu daciifkii maa baa la yidhaahdaa khala ka khaali noqday min shuruudi saxiixi walxasan yani waxa weeyaan markii naxwada la joogo maxaa la odhan jira xarf waalxarfu maa khala min calaamaati alismi waalficli yani ashyaadu hadday sidoodaba saddex yihiin oo mid la barto mid kalena la barto kii saddexaad waa iska macluum soo ma mid baa la astaamayn ka labaadna waa la astaamayn ka saddexaad waa iska astaamaysan yahay astaamihii labadana aad u yeeshay iyo sumadii waxaad ka weyda waa kii saddexaad waa un intaa macna saasuu ku odhanaya macna maa khala min sharti saxiixi waalxasan wayasil wuxuu gaadhay ilaa darajati saxiix buu gaadhay ilaa darajati alxasan halkaa ka dhig wuu isdaba mariyay macna wayasil wuu gaadhayaa ilaa darajati alxasani buu gaadhayaa idaa tacadadad markay badato duruquhu calaa wajhin ay weliba ku badato wejigaasoo yujbiru uu kabayo bacduhaa qaarkeed bacdan qaarka kale uu kabayo wayusamaa waxaana lagu ya magacaaba xasanan ligayrihi yani xasan ligayrihi lidaatihi ma aha markii laisu gegeeyey iyo xooggaas soo baxay calaa wajhin yujbiru bacda yajbiru bacdaha bacda waxaa laga wadaa waxaa laga yaabaa in intaasoo jid oo daciifa intuu ku yimaado haddana aysan isxoojinin maxaa yeelay yani dacfiga xoogoobayaay waa inuusan dacfi aada u xoog badan daran ahayn dacfigu hadduu markii horeba sakaraad ahaa oo dhulka yaallay si walba hadday duruqdiisa u bataan kor uma soo kici karto sida raajixa muxadisiinta ay u badan yihiin yani suyuudi iyo qolyala waxay leeyihin dacfigu hadduu shadiid yahay oo ay duruqdu bataan waxaa laga yaabaa inuu soo gaadho xasan inuu soo gaadho laakiin waa qowl laga xusnaya wa kullu hadihi alaqsaam aqsaam qaybahaas oo dhan xujatun waa xujo wey waa la deliishanaya axkaamta loo deliishan sharciga ah siwa daciifi daciifka wixii laga wixii ka soo haray waxaan daciifka ahayn falaysa musaanan daciifku bixujatin ma aha laakin laa ba'sa dhib ma laha bidikrihi daciifka sheegitaankiisa fi shawaahidi lagu sheego iyo wanax wixii lamid yani shawaahidda waxaa la yidhahdaa shay un macnaha kadabageyn ah kadabageyn shay un buu u markhaati kacayaa mooyaane isagu deliil si madax bannaan loo cuskanaya maaha si madax bannaan deliil loo cuskan ma aha laakiin deliil sugnaaday markhaati baa looga dhigi markhaatigun macnaha waxa weeyaan iska min baab اlistinaf un baa loo keensan karaya wallahu aclam sala allahuma wasalama cala nabiyina maxamed raxim alxamdu lilah rabi اlcaalamiin sala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd siyaq ladaa waxaynu kusoo dhex jirnay qaybtii sunnada ama alakhbaar ayaan kusoo dhex jirnay oo daliilkii labaad ee adilada laysla ogol yahay ka mid aha siyaqu ladaa waxaa marka inoo dambeeya uu ka soo hadlay qaybsanka khabarku ugu qaybsamo biictibaari turuqihi laba qaybood mutawaatir iyo axaad axaadii buu haddana yani biictibaari darajatihaa ugu qaybiyey saddex qaybood saxiix iyo xasan iyo daciif qeexitaankoodaa marka inoo dambeeyey siyaqu ladaa gudashada siiqooyinkeeda aladaa waxaa la yidhaahdaa isagaa qeexi doona yaani gudbinta markaad shayga gudbinayso dad kale u gudbinayso ayaa aladaa la yidhaahdaa qaabka loo guto xadiidka markaad dad kale siinayso ardo siinayso masalan lilxadiidi xadiidka ayay u sugnaatay taxamulun xambaaris iyo wa adaa-un gudasho iyo wa adaa-u gudasho yani waa mar aada xambaaraysood adigu qaadanaysood arday tahay iyo mar aad adigu gudbinayso oo lagaa qaadanayo marka adaaga waa gudbinta wey markaad gudbinayso wey mid walba marka wuxuu leeyahay qaab buu leeyahay فالتحمل وحويان أخذ الحديث حديثك أو لقاته عن الغير عدك لك قاتل هذا قادنا يؤخذه روحك لو كسينا ينواجده قال الشضع سامرك وحل الأداء التحمل حنبارس والأداء يذن إبلاغ الحديث حديث يلقات فيها لذا إلى الغير لقات عدك لقات يعني لوضع إسجاد فيني كقدبين يلا وحل الأداء يحصلين أداء بالإله كان قادنا هي أرضي قال وحل الأداء عملية تحمل بالإله وللأداء gudashada ayuu u sugnaaday siiyaqun baa u sugnaatay minhaa siiqa waxaa ka mid markaad gudanayso siiqadeedaad ku gudanaysaa maxaad adeegsani ilaan hadalkan kadaata cid kaa korraysaad kasoo tabinaysaa markaad warkii tabinayso ma xadahanaa baad dhihi ma akhbaranaa baad dhihi ma amba'anaa baad dhihi ma naba'anaa baad dhihi maxaad dhihi taasuu macnaha ka hadlaya yacani siiqadii aad adeegsan lahayd markaad tabinayso xadiidkii aad cid kale kasoo guud